war ka soo baxay ciidamada difaaca qaranka ee dalka koonfur afrika ayaa lagu sheegay in taliyaha ciidamada xooga dalka lawrence embatha uu ku sugan yahay magaalada moscow ee dalka ruushka halkaasi oo uu kaga qaybgelayo kulan labageesooda oo dhex maraya isaga iyo madaxda dalkaasi iyaga oo intaasi warku uu ku daray inuu booqan doono xarunta akademiyada ciidamada ee ruushka war murtiyeedkan kasoo baxay milatariga dalka koonfur afrika ayaa lagu yidhi waa in la ogaadaa in koonfur africa ay xidhiidh milatari la leedahay dalal kala duwan oo qaaradda ah iyo kuwo ka baxsanba madaxweynaha dalka koonfur africa siril ramafosa ayaa sheegay in mowqifka aan isbahaysiga ku dhisnayn ee wadankiisa uu ruushka la yeeshay xilligan aanu wadamada kale uga xaglinaynin waxaana uu sheegay inuu ku celinayo baaqiisii ahaa in si nabadgelyo ah lagu xaliyo colaada ukraine hadalkan oo uu ramafosa ku qoray wargeyska madaxtooyada ee toddobaadlaha ah ayaa kusoo beegmay iyadoo maraykanku ku eedeeyey in hub lagu soo raray markab ruushku leeyahay oo lagu magacaabo lady r uu ka baxay saldhigga ciidamada badda ee cape town dabayaaqadii sanadkii hore kaasi oo dhaliyey khilaaf diblomaasiyadeed saraakiisha dalka koonfur afrika ayaa si deg deg ah uga jawaabay oo gaashaanka ku dhuftay eedahaasi maraykanka ee koonfur afrika balse ramafosa ayaa intaasi sii raaciyey koonfur afrika waxay sii wadi doontaa inay ixtiraamto heshiisyada caalamiga ah iyo heshiisyada ay saxeexday u hoggaansami doonto xafiiska ramafosa ayaa sheegay in aan la helin caddaymo la taaban karo oo lagu taageerayo eedeymaha safiirka maraykanku u soo jeediyey balse baadhitaan uu hogaaminayo garsoore howlgab ah ayaa arrintaasi ku howlan dhowr wasiir oo uu ku jiro wasiirka qaabilsan xakamaynta hubka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka isgaadhsiinta ayaa sheegay in koonfur africa aanay ansixinin wax hub ah oo loo diray dalka ruushka koonfur africa oo ka gaabsatay markii qaramada midoobay looga codaynayay dagaalka ruushka ee ukraine ayaa sheegtay in mowqifkooda uu yahay mid dhexdhexaada si kastaba ha ahaatee waxay u arkaan mid ka mid ah xulufada ugu dhow inuu yahay dalka ruushka